فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan haddii allah awoodda leh ogolaadana waxaa ka mid ah idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo caawa bilaabaysa baahinta qaybta labaad waraysiyo taxano ah oo ay la yeelatay qaar ka mid a ergadii soo xushay baarlamaanka dowladda federaalka kuwaas oo isku dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale qodobada dhuuxa aan kusoo gudbin doonno waxaa ka mid ah sheekh xasaan xuseen aadam abu salmaan oo ka hadlay guusha usoo hoyatay muslimiinta gaar ahaan reer afghanistaan kadib markii ay jebiyeen maraykanka islamarkaana ay taagteen dowlad islaami ah oo aan ictiraaf uga baahnayn shisheeyaha caawa waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa qaybta labaad kelimaad ay odayaasha dhaqanka ka jeediyeen shirweynihii ka dhacay gobolka shabeellada dhexe waxaan meesha ka marnayn xubnaha joogtada ah ee dhuux qur-aanka oo ku dhaqan iyo xubinta wararka caalamka oo aan ku soo gudbin doono dhacdooyin kala duwan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل waa hagaag aynu ku bilownaa idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa caawa bilaabaysa baahinta qaybta labaad waraysiyo taxano ah oo ay la yeelatay qaar ka mid a ergadii soo xushay baarlamaanka dowladda federaalka kuwaas oo isku dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalqadan koowaad waa waraysi lala yeeshay cabdulqaadir faarax cali yare oo ka mid ahaa ergadii soo xushay xildhibaanada laga soo doorto maamulka galmudug wuxuuna u codeeyey cabdulqaadir cali jaamac kaas oo ku guuldaraystay inuu helo kursiga baarlamaanka dowladda federaalka sidoo kale xalqadan waxaa lagu waraystay ergey lagu magacaabo daahir axmed cali daahir burhaan kaas oo asna sheegay inuu ka toobad keenay tillaabadii uu ku dhaqaaqay maxamed xuseen cali ayaa asna sidoo kale ka mid ahaa ergadii ka soo muuqatay xalqadan koowaad kaas oo asna ka mid ahaa ergadii maamulka galmudug wuxuuna ka faa'iidaystay cafiskii ay u fidiyeen hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba aynu dhegaysanno xalqada koowaad qaybta labaad waraysiyo taxano oo muuqaal ah oo ay idaacadda alfurqaan la yeelatay qaar ka mid a ergooyinkii ka faa'iidaystay baaqi iyo cafiskii hoggaanka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab بسم الله الرحمن الرحيم
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gaalaade fidna dad u adeegahaya islaamka oo xarakada ayaa isoo wacda waxay tiri waxay yidhahdeen war soomaaliya waa khaldanteen waad khaldanteen annagu hore u garwaaqsannay sidaas ayaan ku nimid ka fogaada federaalku waa foolxume iyo cebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemahe faransiis wax laga keenay baa nala ku fafaahe farin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsadaye takarka raggii qaatayo waa fashiilanteene
waxaan maaragtay u samaynay loobinka nin la yidhaahdo mustaf dhuxulow markii dambe nimana isku gacan haayeen wiil la yidhaahdo cabdiqaadir gaafow maxamuud ayaan isagana mataqaanaa debnaqi debnaqa la yidhahdo waxaasoo kale ayaa loogu debnaqay lacagta aan ka qaatay markii hore laba kun aan ka qaatay markii dambena war waa nin wareerayoo loo debnaqaya waxba ayaan laga qaadan qabiilahaan lagu dhiso ka fogaada federaalku waa foolxume iyo cebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemahe faransiis wax laga keenay baa nala ku fafaahe farin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsadaye fursad wey iyo soomaaliyey maanta ku furaane
bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdulqaadir faarax caliyare ka dhashay beesha sacad waxaan ka qayb galay doorashadii ka dhacday cadaado waxaan ahaa ergadii ka qayb gashay waxaan u codaynayey in baarlamaanka la odhan jiray cabdulqaadir cali jaamac qalaxoor oo aan walaalo ahayn ninkaasi waa dhacay wax lacagana kama qaadan awalna waxaan kula shaqaynaya eheliyad ilaahay baa mahad iskale waxaan dareemay in aan maaragtay ninkii waa dhacay yacni mawduuca aan haynay oo ah yacni dhaqanka maamulka uu ku shaqaynayo inay dimuqraadiyad dimuqraad macdan lah dimuqraadiyad waxay taana dawaa waxaan diinta islaamka barkaad aan ku lahayn arrintaas ilaahay baa noga toobad keenay ilaahay ayaa noga toobad keenay bacdigeed ee, dad u adeegahaya islaamka oo xarakada ayaa isoo wacda waxay tiri war waa khal- waxay yidhahdeen war soomaaliya waa khaldanteen waad khaldanteen annagu hore u garwaaqsannay sidaas ayaan ku nimi Ee, insha allahu tacaala marka wax weeye haddii aanu ku nimid sidaa waxaanu la kulannay oo u nimid xarakada al-shabaab waxaana la soo- waa nala soo dhoweeyey waana la martiqaaday jiif wanaagsan baan helnay iyo martiqaad bini aadan intii isxushumeeyey inta ugu qiimaha badan oo ugu sharafta badan hadda jazaakum allahu khayr haddii waxay walaalkaa khaldamo in la toosiyo taas mahad baan uga celinaynaa aad baan kaga mahad celinaynaa al-shabaabna aad baan uga mahad celinaynaa alxamdulilaahi baa mahad iskale alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabilaahu tawfiiq
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحويا ظاهر أحمد علي إن ظاهر برهان اللي دها برهان أحمد علي نوال إيا قانا بلشدة لبدا مقع بقو إيا قانا إن وحان كغيب قالي متقانا إن دورشدي كدعدي عدادو والشيء إن أي دورش حرام أهيد إن وحا كلا وأن مر لباد xildhibaanadii meesha ka soo baxay mid ka mid a ayaa waxaa la yidhi waa waa ku celis waay waxaa ka xumaaday mataqaana barnaamijkii xumaaday oo waa la isku haystaa la yidhi mar labaad haddana muqdishoa mataqaana in farsamo kale lagu geliyo farsamo gacmeeda waxaa la yidhaahdaa ninkaas markii hore ee la joogay cadaado waxaan waan maaragtay u samaynay in loobinka nin la yidhaahdo mustaf dhuxulow markii dambe nimana isku gacan haayeen wiil la yidhaahdo cabdiqaadir gaafow maxamuud ayaan isagana mataqaanaa in debnaqi debnaqa la yidhahdo waxaas oo kale ayaa loogu debnaqay Een, lacagta aan ka qaatay markii hore laba kun aan ka qaatay markii dambena war waa nin wareerayo la- loo debnaqaya waxba yaan laga qaadan leeyahay, qabiil ahaan lagu dhiso saasa markii dambena wax uga dhisnay Een, ilaahay baa mahadsanee een, arrinkaas asaga ah kadib marka la- aan ogaanay in arrinkaas arrin qalad ay yahay ayaan markii isla markiiba horta qaylaa soo yeertay markii hore waan ka tooba keeno waxaan u qaadanay mataqaanaa intaas nagaga filan tahay dabadeedna waxaa la yidhi fagaaro iyo mataqaanaa in dadka islaamka meel ay joogaan in ay ka dhacdo arrintaas weeye sida tan oo kale waan ka soo qayb galan oo dhegan gulaannay Een, ilaahay idankiis saasaan uga soo qayb gaar halkan waanana lagu soo dhoweeyey Een, dadkii aan u nimiday oo culimmada ahaa oo yani mataqaana aan u nimidayna waxaan kala kulanay wanaag iyo fadli iyo khayr fara badan waxbarasho iyo martiqaad iyo soo dhoweyn iyo jiif iyo haddii lagu qadara waxyaabo een, maaragta aynaan filayn marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaa in maaragtay ilaahay tooba- naga toobad aqbalo in ilaahay naga toobad aqbalo Een, hadeer wixii ka dambeeyana alla na xafido alla naga ilaaliyo waxyaabihii tooba gef ah oo mataqaan dhici kara insha allahu tacaala intaasaan mataqaan kusoo gebagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم أنا محمد حسين علي إن كذا شيء بيش وعيس لقرهان علي جاف إن كصعدة إن قلبتك إن وحن كقيب قلي إن دور الشدي كذا عدي إن عدادو إرقدي أن كميد أها وحن عودي إن نكل إرادة عبد الله علي حسن ونا دعي أصوم بحن إن وحنا noo noo yeeray een, xarakatulmujaahidiin een, wa- wicitaankaasna waanu aqbalnay waana ka nimiday markaa u nimidna waxay nagu soo dhoweeyeen gacmo furan iyo si aad iyo aad u heer sarreysa oo martiqaad cajiib ah Een, xataa libiska hadda aad u jeedaan waa mid ay ayagu ayna siiyeen gogosha iyo firaashka iyo cunada ay noo fidiyeen wax la sheegi karo ma aha marka walaalaha kale ee maaragtay barnaamijkaas eediisa ku jira iyagana oo nasiibkan aan helin waxaan ugu baaqayaa inay soo haleelaan haddii fursad u saamaxdo ay xarakadu ay ogolaato waa jaanis laga faa'iidaysan karo aad u mahadsantihiin دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan waxaa soo jeedinaya sheekh jaamac aadan raximahullah خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن قال هذا موالاة للسيو ولا قاشان قاضو وقعل لون نقضو ولا تشعلاضو ولا سود ويستو إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسو يعني ملعب بو كأباري نبينا صلى الله عليه وسلم aad buu uga hadlay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxa uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin waman yatawalahu minkum fainahu minhum ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamayaa kuwa iimaanka laga helo bismi liimaan uu ku bilaabaya dadka muminiinta buu la hadlayaa mu'miniin baa lala hadlayaa gaalo lala hadli maayo kuwa iimaanka laga helayo markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cudurkanuu inoo diidayaa aadka u dilaaga ee liita ayuu inoo diiday oo ah muwaalaat lkufaar yani waxa weyaan in gaala- gaalada gacan la siiyo oo waxa weeyaan gacan lala noqdo oo lala gaashaan qaado laa tattakhidu lyahuuda wanasaara awliyaa war yahuud iyo nasaaro kuwa imaanka laga helayo ha ka samaysanina awliyo iyo gacal oo maxaa maxaa maxaa jira ilahi wuxuu ihi bacduhum awliyaau bacdin barkood markay awliyooyihin iyagaa isu gacalo isu- isu- isu- isu garaba iyagaa isjecel iyagaa iswata bacduhum awliyaau bacdin ilaahay markaa xukunkii uu sheegay waman yatawalahu minkum fa inahu minhum qofki kii idinka mida waa mantu waa caam mid allaala kii idinka mida ee ka weli dhigta ee gacal ka dhigta ee garab ka dhigta ee soo kaxaysta ee muslimiinta ku dila fa inahu minhum waa ka mid way cadday يحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag sheekh xasaan xuseen aadam oo ka mid a culummada diinta islaamka ayaa ka hadlay guusha usoo hoyatay muslimiinta reer afghanistan kadib markii ay jebiyeen maraykanka islamarkaana ay taagteen dowlad islaami ah oo aan ictiraaf uga baahnayn shisheeyaha shiiqa wuxuu marka hore ka hadlayaa wadaadada maraykanka ka baqa ee diinta luqunjibaara diintan islaamka ninka raba inuu sheegto oo uu ku dhaqmo oo uu qiimeeyo oo qaayibo uu xurmeeyo falyatafadal ha soo dhowaado ninkaan u baahnay ha iska tago laakiin yuusu diinka diinkaa naga naga qasin qas looma baahno diigi may aan habhabayno oo xagga aan ka goyn in yaroo uu yar fahmi karo baydan aan dayna lidii baddaa looma baahno yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa ruux waa inuu casiis noqdo soomaalida cudur baa ay qabaanoo wax dhaqan iyo waxay ku dhegi karaan oo ilaashan karaanba ma jiro waa qoomka ugu liita dhaqan ay leeyihiin inay ilaaliyaan qoomka ugu liita waa intaan adduunyada taariikhda akhriyay ninka soomaaliga markuu tuulida ku dhasho ka yimaado nairobi yimaado iska daa meel kaleba wuu isbedelaya wuxuu iska dhigahayaa inuu noqdo nin mukaan buu iska dhigahayaa warse adigii raas casayr ku dhashay ma aha iyo iyo qa- qardhe iyo jigjige iyo iyo hargeysi iyo dhulkii uun soomaali degi jirtay ilaa koonfur maxay tahay hadalkiisii buu bedeli lahjadii buu bedeli dhaqankiisii buu bedeli wax walbuu ka tegayaa bini aadamku dhaqamadooday xurmeeyaan oy ilaashadaan ninka soomaaliga markuu caalalkiisu inkiraya magaciisu inkiraya dhaqankiisu dhan buu diidaya cuntadiisu dafiraya wuxuu ilaashanayaba ma jiro marka diinkiisu inuu gatana way u dhib yar tahay oo aqwaamta ugu liidata inay dhaqan ilaaliyaan nabigu wuxuu yidhi annaasu macaadin khiyaarun fi ljaahiliyati khiyaarun fi lislaam idaa faqahu ninka markuu diin la'aanta iyo dhaqankiisa ku dheggan yaa hadhow wuxuu aaminay qayibow qaatana ku nafbaxe ku dhinta sababo ogaada dhaqanku waa muhiim maxaa yeele dhaqan walba wuxuu wataa diintiisii keenna wax barta xoogow markuu intuu high school ka baxo jaamacad galo dhowr sano kaa maqnaado maahmaha ingiriiska waxay hayd buu ku leeyahay oo tii duqaydannada awe mahmaha talyaani ah mahmaha jarmal ah mid maraykana oo taayada awey annagoo dhagaaba ka mahmaha fiican dunida kale waxna lamida maba jire wasankeeda iyo qaafiyada iyo waxaanu ilaalinaa nimay ku timid nimay ku tallaabaan dhahnaay madrab iyo maal baa leeyahay cinda alcarab mahmaadu waxay leeyahay madrab iyo maal annagu waxaan mahmaahee waa nimay ku timid iyo nimay ku taallo yaa nafsa shay xikamka aan hayna maba heli karaan waxa wada dhagaha jecjecanee qulqulahay sheekh axmed maxaad leedahay haa xaruntii dhaqankay ku taal xaggee hargeysa ku yaallay khaniisaba iyo dhan maad tidhi ree waqooyi hadda ay u kicinna iga daa oraan baa yaa ula bocboca laygu tukubahayey ree hargeysa iga daa igu taaban wadaadday baa xidhxidheen baan maqlahayay waxba waxaas oo dhan waxa kama jiro laba kun iyo toddobaad waxaan ku idhi kulligood waa in la dumiyo waad iga diideen iyadoo laba laambasa jiraan baa idinka waayo dumiya kulligeedba haddana waxay maraysaa tobaneeyo dadkaasoo dhan waa dad muslimiin oo soomaaliyeed kulli waan jecel laakiin waxay wadaan oo dhan waxba kama jiraan wax nidaama oo sharci oo ka jira soomaaliya ma jiro min muqdisho ilaa ilaa meeshay soomaali degto gardafuur miyay ahayd jabuuti kor u dhaaf wax ka jira ma jiro kulli waa tawaaqiid andima taaquutiya kufriya wey wax dan diineeda iyo mid islaamay ku maqan yihiin ma jiro haddii tabar la helo dhammaan in la dumiyaa waajib ah haddaan la keri karin yaan la taageerin waa abaatiil waa shayaaiin kulligood ibliis baa soo dirsaday iyo caruurtiisa taa waa inaad fahantaan qabyaalad iyo qurun bay iskugu kaaga dhiibeen iyo qoryo iyo waxaan shuq lagu lahay dalla idiin badbaadin mahayaan diinna idiin badbaadin dadnimada idiin badbaadin mahayaan wax la yaqaano wey nin walba oo diinka la dagaalama meel xun buu ku dalmay kulligood waad ogaan doontaan ninka diinka ilaahay u sabree dul qaatana kii guulaysta wey maalinka taalibaan labaatan sano ka hor afghanistan intii la weerar laga saaray wadaad loodhan jiray cabdilxamiid bin cabdilkariim raxmatullaahi tacaala calayhi ayaa markii uu sii qaxayaba wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay maxamed mulla cumar dowladdiisa waa la soo celin ilaahay baa u soo celin doona maxaa jiraa la yidhi nin muslima uu yidhi gaaladu soo dhiiba haddaad diiddaanna waan idin duminaynaa ayuu yidhi ma may dhiibayo hal dhagaxba haddaan afghanistan laga soo reebin ruux muslim intaan qabto gaal u dhiibi maayo buuri socda waxaan doona aan ku waayo go'aankaa markuu qaato buu wadaadkaasi wadaadku waa shahiiday dowladda labaatan sano kadib bay soo noqotay iyadoo sidii ka xoog badan afghanistan baa ka talinaysaa waa haysaa sida iyadoo ka xoog badan dhan walba uga xoog badan ka caqiida fiican waag hore siday ahayd ka diin jecel ka xiniya waaweyn ka hub badan laga jecel yahay adduunyada hadda u kala ordayso nin walba uu la saxaanayo heshiis bay soo noqotay ilaahay muxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu udkuruu nicmat allahi calaykum id hamma qawmun an yabsutuu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum cankum wattaquu allaha wacala allaahi falyatawakal ilmu'minuun maraykan baa isku dayuu yidhi islaamka dhan baan soo afjaraya ima an takuunuu macana wa ima an takuunuu diddan xagee ku dambeeyey war haddaan isdaynu marayaa aan isdayno china ay ahaya chinaan ku duuliyey idinku idaaya annaguna ma daynayna seen ku dayaynaa see ku dayaynaa waxay dhaheen reer koonfureed gaal baa igu dhacay god muxuu aha gaal baa god igu dhacay garuunka ii keena waagaasay fiicnaayeen waagaasay fiicnaayeen haddii ilaahayba noo jebiyey awow miyaanu dayaynaa abadan hadda wuxuu rabaa inuu u ifbaxo yidhahda waxaan iska dhicinhayaa ruushka iyo ruushoo soo noolaaday oo buutin soo bakhtay afufay iyo jayno adduunkiiba qabsaday baa iga qaatay ii yarkaadii hadda wuxuu rabaa annaga intuu noo dhiiba inaan ka hor tagno jayna nagu jabiyo midowga soto nagu jabiyo shikadaa socon mayso lagu kala tago waxaas wax yar adkaysta wax yar iska sabra ninkii ilaahay naf ku simana islaamkoo dunida ka talin buu gaadhi doonaa ninkaan rabbi ku siminna wiilkiisaa ku naalloon doona wax yar adkaysta sabra iimaan meesha ha la helo cantaraa lagu yidhi cantarow nin walbood isqabataan maxaad oga cabaadisaa dadka kama geysina wuxuu waan ka adkaysi badnahay kama geysnin waa un ka adkaysi badnahay buui bas intaan baa la imood inaan balaayo qaba ah miaal isii baa la yidhi wuxuu yidhi suulkayga afka gasho iruug kaadana idhib waa ku ruugahayaa anu ooyim ha ooyin buuri nin walba kii suulkiisa la roogay caabu ninkii yidhi maxaa caaw dhiibo amba waa xanuunsanayey amba war xanuunsan waan adkaysanaye maxaa adkaysi ba u baahanta qur-aankaa kuu sheeg in takunuu ta'lamuun فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون حقو إيمان بالدين كرب أتكيستا بال حوفتين دق دقتن هبر حنا لما برحو علو قبنا وحي قصهري دقا أذي وحكى لما هيسانا بل إسلامكم وحبها كشيقنا إسلامك هدورنا ننكر ربنا إسلامك كبحو أسوأ فتوحنا اسكتقو لكن يوسف إسلامك نقع عمبارين دينتي يوسف نقع قسم بين يبختي أمد كهبين wadaadaha markay diinta maqluubinayana iska ilaaliya caamada wadaadaha dhaanta markay fitan ku dhacaan waxaa lagu badbaadi jiray culummada muslimiinta waaga hore laakiin hadda markay fitnooyinku dhaceen culummadii baa horboodaysa fitnada iyaga iska ilaaliya tusaale gaaban baa idin siinaya wadaadku waxaa la doonayaa ummadda markay fitnadu dhac inuu qudwo u noqdo uu noqdo nin lagu daydo oo wanaagga lagaga daydo waxay ummadda ugu yeedhayeen ay ummadda barahayeen ay afartan sano ummadda ugu yeedhayeen bay wadaaduhu ka shakisan yihiin kumay qanacsano duruuf baa u geysay waa professional shaqadaa ka gashay laakiin kumay qanacsano bidaliil nimanka soomaaliyeed oo culummada sheegtee waaweyn hadda uun indhaha loo taago carruurtoodu diinta ma baraane jaamacada maadda ay geeyaan carruurtoodu diinta ma baraane jaamacada maaddi ah iyo waxbarasha maadda ay dhaqaalo dhan ku bixiyaan haddaad ummadda afartan sano hor taagnayd oo diinta wanaaggeeda u sharxaysay ood waxaad ummadda ugu yidhaad ku qanacsan tahay ilmahaada waddadaadi maad marisid marka hore ummadda diinta ugu yeedha ama dacwada uu barahayo wuxuu duruufbaa u geysay kama ahayn xirfad kaliya meherad kale ku shaqaystuu waayey xoogo uu ka biil raadsanayey ee qanaaco muusan ku qabin hawsha inaad fahanteen baan filaya waxaad qanaaciya ku kalsooni ku qabto ummadda carruurtaada iska daayey dadkaad ku dishaa gala soo wada soomaalida wadaadahda waaweyn oo dib u fiiriya ilaa man raxima rabbuhu boqolkiiba sagaashan iyo nus carruurtooda waxay kula dadaalaan aqoonta maadiga limaada ifaansiya inaan fahmaan rabaa limaada maxay ku dhacday aniga aniga markaan taxliiliya intaasaan dhaafin waayo abgaan maxay kula tahay weelkaad aadtay adugu abwaanku wuxuu leeyahay waxay ka baqayaan carruurta inay argixisa ka noqdaan saasay maadiga ugu dirahayaan marka waxaan u jeedaa hadalkaa dheer muhiimaddiisu waxaa weeye diinkan islaamka inaan lagu xadgudbin ninkii ku dhaga asagaa wax ku noqon wa innahu ladikrun laka waliqawmika wa sawfa tus'aluun sacad waqaas baynu soo maraynay in allaha yarfacu bihada alqur'aani aqwaaman wayadacu biaakhariin diintan meeshaad u istaagtay kuu istaagi yaqiin bay u baahan tahay xasan basri baa la yidhi maxaa diinta ugu khayr badan diinta waxa ugu wanaagsan ii sheeg wuxuu alyaqiin weeye alyaqiin war shaygan aad aaminsan tahay ee diinta macaan waa inuu yahay shay aad hubto ood ilaahay ugu dhowaan ood ku dhimanayso bilaal ood garanaysa wuxuu lagu samaynaya muxuu la taagnaa axadun axad abadan wuu aaminay wax walboo dhac inuu ka taga diyaaroo ma aha axadun axad khubayb idan waxaa weye yaqiin baa loo baahan yahay war idan shay nuur oo halka ilaahay kuu geliyo ood ku dhimataa la doonaya ilaahayna marka niyadaada wanaagsan buu arkaa waa kii kuu barakeeya marka adduunku wuu socdaa ku ceebabina odayga hawshiisii wuxuu gooban waxay kaga soo hadhay xogu dhaga adaygaa laydinka rabaa isdhareejiya wax yar sabra sabra أبقى فخورا بإسلامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga alfurqaan ayuunu idinkaga imaanayaa markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad kelimaad odayaasha dhaqanka ee shabeellada dhexe ka jeediyeen shirweynihii ka dhacay gobolkaas waxaana uga horreeya suldaan daa'uud xasan suldaanka beesha wacaasle waxaana ku xiga namadoon axmed jahaad waxaa kale oo ka mid a wabar cumar wabar cabdi wabarka beesha baadi cadde sidoo kale namadoon xaaji rog ayaa ka mid a dadka idinku soo maqan waxaan u mahad celinaynaa marti sharafta meesha joogta odayaasha dhaqanka nuqabada ugaasyada iyo imaamyada iyo wabaradooda dhammaan waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa inay ilaahay kitaabkiisa ay qabsadaan kitaabka ilaahay inay qabsadaan baan ugu baaqaynaa iska ilaaliyaan waxyaabaha dhaawacaya midnimadooda in dhaawacaya inay iska ilaaliyaan waxaa ka mid ah waxyaabaha midnimada dhaawacaya waa inay ku dhaqmaan ilaahay kitaabkiisa waxaan ahayn waxaannu digaynaa khaasatan gaalada ku soo duushay dalkayna waxba kama qaadi karaan aan baan leenahay waxaannu dugayaa mushrikiinta iyo dadka ku soo duulay dalka baan u digayaa waxaan leenahay dalkayna wax kama qaadi kartin baan leenahay adinkabaa ku khasaaraya baan leenahay waxaan leenahay arrintaa ka waantooba baan leenahay waxaan leenahay nimanka gaalada ah ee ilaahay kitaabkiisa qayrkiisa inay ku xukumaan raba dalka ka jooga baarlamaanka baan u digaya baarlamaanka kuwa hadda dooranaya baan u digaynaa waxaan leenahay or arrintaa ka jooga intaysan gacanta islaamku idin gaarin ka jooga gacanta muslimiintu intaysan idin gaarin baan leenahay waxaan u digaynaa kuwa hadda raba inay hadda dhisaan baarlamaan cusub dalka inay ka dhisaan raba waxaan leenahay marka war arrintaad aad samaynaysaan faa'iido lagu gaari maayo ka jooga raaca wax ilaahay kitaabkiisa haddaad samayn weysaanna waan gacanta muslimiinta baa idin gaaraysa baan leenahay ittabicuu maa unsila ilaykum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan leeyahay meeshan waxaa la isugu yimid dad wax magarato ah odayaal ah qofka hadduu raashin ama lacag ou adduunyo ku xusho oo diintiisa iyo dalkiisa ku xaraashto waa caqligaabaa la leeyahay si kastoo koofida u dhuubo si kastoo cimaamad u qaato oday isugu sheego nabadoon isugu sheego caqligiisu ma dhamma soomaalidu waxay tidhaahdaa nin seefu qaaday iyo nin sooru qaaday yaa daran sooru qaadaa daranaa la yidhi waxaan leeyahay nimankaa maantay u heelan inay diinkooda iyo dalkooda iyo dhaxalkooda ay xaraashaan oo gaalo lacag yar ay ka siistaan dal iyo diin aan qaymo kasta lagu helayn ay gogoshooda xaraashaan ay dhaxalkii awowgood xaraashaan oo dhaxalkii nebi maxamed ay xaraashaan nimankaas ayaan ugu isugu nimid inaan u baaqno meel kasta goob kasta uga baaqno inay ka joogaan arrinkaas waa gaalnimo waa diin la'aan waa cayr dad dal la'aan ah nin dalkiisii soo gubay dalu ku noolaada waayey inay dalkooda ka xaraashaan iyo ina isku dayin waxaan leeyahay ka jooga dalkiinna deeq idinku filan diin idinku filan barwaaqo idinku filan subag iyo caana idinku filan dalkiinna ha xaraashina sandareeraha u xilanina ka joogaan leenahay waa naga dhexeeyaa dalku diintu waa naga dhexaysaa haddaad doonaysaan inaad gaalo ka xaraashtaanne allah idinka yeeli maayo annaguna idinkama yeeli doonno gacmahana idinkama laaban doonno waxaan leenahay hadda weli qabatin aad leedihiin ka soo laabtaan idin leenahay ha naga dhiibina dalka iyo diinta jooga waa odayaasha la leeyahay waxbay soo xulaan khaasatan nimankaasaan la hadlayaa boqol iyo kowda wax soo xulaysaan la hadlayaa ka joogaan leeyahay haddaad ka joogi waysaan raxmaanku waa idiin taaganya waana idin qabanaya caradiisa iyo cadaabkiisa waad gelaysaan mujaahidiintu waa idiin taagan yihiin mujaahidiinaa ka dhuuma jirteene wallaahi aan ku dhaartay inayna mujaahidiin maanta idinku simayn annaga ayaa gacanta idinla gelayna maxaa yeelay dhaxalkeenna yaa rabtiin inaad xaraashatiin mana idinka yeelayno waxaan idin leeyahay haddaad gaalnimada cusboonaysiisaan oo saxiixdaan annagana dilkiisna cusboonaysiinaynaa risaastiinaa cusboonaysiinaynaa wallaahi aan ku dhaartay ilaahay idankiis ilaahay idankiis awooddeenna ma aha kastaad qaadaan meelaad ku cuntaan ma arki doontaan haddaa dhowdihiina ka jooga dhaqaal la'aan hadday haysto baahi hadday haysto noo imaada qabiil waxaan ka dhalannay islaam la yidhaahdo xoolaan leenahay barwaaqaan joognaa beeraan le annaga xoolo idii aruurinayna ka soo noqda sandareerada gaalada dalka ha dhiibine intaasaa idinkula talinaya haddaad diiddaanne meeshaa geli lahayn siidayda wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaan halkan iclaan u gudinaynaa dadka dowlad kusheega ah ee murtadiinta ah ee taabkii ilaahay ka leexday ee dastuur ka dhigtay dastuur qawaaniin ka dhigtay kuwaas waxaan ugu digaynaa inay ka fogaadaan sharciga ilaahay inay u hoggaansamaan kitaabka ilaahay ay kor ka dhigaan iimaankoona dhaas ilaahay soo celiyo maxaa jira waxaan idinku sheegaa markii soomaaliya dowladdiisa ay burburtay waa tii qabaa'il isugu jeestay oo soomaaliya isjafaysa gaala cankarkay ka dhaay ka qosayso soomaaliya in islaasayda ma imaanaynin maalintii lixdii bilood gaalo dhan waa isu haba dhabursatay ifkaas meesha ka ifaaya ee kitaabka ilaahay lasoo bandhigay ee in lagu xukumo diinta la rabo waddanka islaamka ay meel kastaba ay soo ruucday duulaanay kitaabkay duulaan ku tahay kitaabkaas aan difaacno kitaabkaas aan difaacno gaaladana allah naga jibiyey mujaahidiinta soomaaliyana kor allah ka dhigay meel kastoo joogaan allah xafido allah xafido mujaahidiinta walaalaheen ee afghanistan daalibaan ilaahay guushiisii allahna siiyey fadxiga ay heleen kiisi labaad allah muqdisho inoogu dhig wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah intaa kadib ilaahay subxaanahu wa tacaalaa asagoo noo caddaynaya xaqa iyo waxa aan la huraynin ilaahay wuxuu yidhi kamasali shaydaani id qaala lilinsaani kfur falamaa kafara qaala inii bariun minka inii akhaafu allah rabb alcaalamiin shaydaan ina aadan waa u imaanayaa adduunyada dhaldhalaal beenuu ku kadinayaa waxau leeyahay bal horta anaa waddo fiican ku hayee gaalow hadduu gaaloobana wuxuu leeyahay war anigu beri baaba ka ahay ba haddaa rabbigaaga ku gaaloobaye anigu beri baan ka ahay anoo ibliisaana ilaahay ka baqa adigu wayga daraatay oo anaadi raacdoodii caabudaba waxaan leenahay marka beriga waan joognaa halkan waxaan fariin u diraynaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto dastuur ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaad aqligiinna soomaaliya adeegsataan reer baad leedahay goof aad aabbaha ka dhaxashaad leedahay nin kale uma ogolid ilaahay subxaanahu wa tacaala cirarka iyo dhulalka asays dul saaray makhluuqana asaa ku abuuray musxaf qur-aanana waa soo dejiyey markaasaa waxaa la yidhi kutubka alleh ninkaan wax ku xakumin waman lam yaxkum bimaa anzal allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun kutubkaasaa ilaahay adduunyada keena waxaan leeha soomaaliyey waxaad sheegataa fitro islaamiya gaalada sunta kaala daba wareegaysa ee idin dhuminaaya waddadii ilaahay idinkugu talagalayo inna haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuhu owdi yidhi idinka dhuminaaya ee koodisha binaale idiin keenay waxaan leeahay war waddaniyadu waad ka tagteen oo dadnimo waad ka tagteen oo diin waad ka tagteen waxaa loo aqoon jiray soomaaliya iyadoo xataa din lahayn ee dowladdi cilmaaniga ee maxamed siyaad barre waxaa loo aqoon jiray aarka africo haddana waxaa marag ku ah dulliga ku haysta dadkaagiyaa inta bam lagu xidha maydkoodii aad hilibkoodii inta ku soo qaaday jawaano aad suuqi ku ooyeysaa yaa kuu diiday inaad qoraga qaadato ee burundiga madaxa aad ka jebiso ee dalkaaga aad ka raacdayso markaad ooynayso waxaan leeahay gaala waa tagtay ee waxaan leeahay waxa dambeeya inta dambeeya iyo idinka fakar mujaahidiintana waxaan leeyahay gaala waa tagtay waxa dhalahay waddanka soo geliyeen yay nagala fakanin afghanistan say u ciidaysa annaguna muqdisho ayaan ugu ciidi doonaa muslimiintana kor allaha ka dhigo gaalana waa tagtay waxaan qaadanaynaa ood ogaanaysaa oon la bedeli karin warkii ilaahay muxuu ahay warkii ilaahay waina jundanaa lahum alqaalibuun wallaahi waa la adkaanaya wax labaatanna maynaa dowla islaamiya xarakatu shabaab mujaahidiin ay aasaasan tahay waad aragteen hargeysa afka lagu hayaa inta etoobiya waad aragta way socone libaaxa ah indhaha ku hayee haddii muqdisho la tagana markab soo xiro kara ma jiro war dalka annagaa xakunna waxaan idin leenahay gaalo waxba kama ahine kutubka ilaahay qaata ummadda soomaaliyeed intaasaan idin faraya wabilaahi towfiiq
waa hagaag markaana waxaan isla soo gaarnay qaybaha dambe ee barnaamijka dhuux waraysyada waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya sakariya cumar والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ciidamada maraykanka ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabuul ayaa bilaabay inay isaga baxaan halkaasi xilli wax ka yar afartan iyo siddeed saacadood ay uga harsan tahay wakhtigii imaarada islaamiga ah ay u qabatay inay isaga baxaan waddanka afghanistan saraakiil ka tirsan wasaaradda dagaalka ee maraykanka oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in ciidamada maraykanka ay hadda bilaabeen inay isaga baxaan garoonka diyaaradaha ee kaabuul halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen howlo daadgurayn ah oo ay ka daadguraynayeen muwaadiniinta reer galbeedka ah iyo jawaasiista la shaqaynaysay labaatankii sano ee lasoo dhaafay saraakiishu waxa ay sheegayaan in maraykanku ay ka go'an tahay wakhtigii kamadambeyska ah ee lagu heshiiyey inuu uga baxo guud ahaan dalka afghanistaan oo duulaan gardarro ah uu ku joogay labaatankii sano ee lasoo dhaafay waxaana hadalkaasi horay u shaaciyey madaxweynaha maraykanka joe baiden kaas oo shir jaraa'id uu qabtay ku sheegay in ay ka go'an tahay in soddon iyo kowda agoost uu gebi ahaanba ciidankiisa kala baxo afghanistaan
tirada intaas la eg waxay muujinaysaa dadaalada ballaaran ee ay bixinayaan geesiyaasheenna rag iyo dumarba ka kooban diblomaasiyiinteenna jooga kaabul iyo xulufadeenna welina garab taagan waxaan yeelannay dood waxtar leh madaxdana waxay isku raaceen inay socoto hawsha daadguraynta iyo baahida loo qabo inaan iska kaashanno arrimaha afghanistaan ugu horrayn marka laga hadlayo daadguraynta waxaan isku raacnay inaan si dhow iskala shaqayno sii wadidda daadguraynta dadka si loo geeyo goob aamin ah sida ugu dhaqsiyaha badan waxaana hadda dardarta aan ku wadna doonaynaa inaan ku dhammayno hawsha daadguraynta soddon iyo kowda agost mar waliba oo aan dejino dhammaystirka arrinkaas ayaa ah mar waliba oo ay xaaladdu wanaagsan tahay maalin walba oo aan sii wadno howlgalkaas waxaa sii kordhaya halista soo wajahaysa ciidamadeenna
dhammaan dowladaha kale ee reer galbeedka ayaa iyana muwaadiniintooda ka daadgureeyay afghanistaan waxaana dowladda ingiriiska oo ah xaliifka ugu weyn ee maraykanka ay sheegtay in diyaaraddii ugu dambeysay ee usoo dirtay kaabuul taas oo ay sheegtay inay soo qaadi doonto laba boqol oo eeyo iyo yaanyuurro isugu jira kuwaas oo ay adeegsanayeen ciidamada ingiriiska ee maraykanka ku wehelinaya duulaanka afghanistaan dhinaca kale dowladda ruushka ayaa soddon maalmood gudahooda waxaa ka burburay toddoba diyuuradood oo noocyada militariga ah diyaaradahan oo muddo soddon maalmood gudahood ku soo dhacay gudaha dalka ruushka iyo dibaddiisa ayaanan la ogeyn sababaha rasmiga ah ee keenay arrinkaas waxayna dhaliyeen khasaa'ir maaliyadeed oo aad u waaweyn iyo xitaa mid nafeed diyaaraddii ugu horreysay ee soddonkii maalmood ee lasoo dhaafay dhacda waxa ay nooceeda ahayd sakaawi soddon iyo shan waxaana ay ku dhacday deegaan lagu magacaabo sakhaaliin diyaarad kaloo iyana nooceedu yahay m i sideed waxa ay ku burburtay deegaanka kamishtaag ee dalka ruushka diyaarad kale oo nooceedu yahay kuwa dabdamiska ah islamarkaana ay leedahay dowladda ruushka ayaa iyana waxa ay ku burburtay gudaha dalka turkiga alyoshin boqol toban iyo laba waxay iyana horey ugu burburtay deegaan lagu magacaabo kombik diyaarad kale oo nooceedu yahay m g labaatan iyo sagaal waxay horey ugu burburtay deegaanka astarkhan diyaaraddii toddobaad ee soddonkan maalmood gudahood ku burburtay ruushka waxay ahayd noocyada sakhawi labaatan iyo afar waxaana ay ku burburtay deegaanka brima ilaa iyo hadda saraakiisha wasaaradda dagaalka ee ruushka waxa ay ku jahawareersan yihiin in ay fahmaan cilladda rasmiga ah ee keenaysa diyaaradahan sida xidhiirka ah inay u soo daataan ugu dambayntiina khasaare xoogan ayaa ka dhashay weerar ay xuutiyiinta ka geysteen saldhig ciidamada xukuumadda yemen ay ku leeyihiin gudaha dalkaasi inta la xaqiijiyey soddon askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda yemen ayaa lagu dilay halka lagu dhaawacay lixdan kale weerar loo adeegsaday sawaariikhda iyo diyaarado daroon ah sida ay xaqiijiyeen ilwareedyo militari iyo kuwo caafimaad ah saraakiil ka tirsan xukuumadda yemen ayaa wakaalad warar ee faransiiska u sheegay in weerarkan ay geysteen kooxaha xuutiyiinta lagu beegsaday saldhigga ciidamada cerka ee alcandi ee ku yaala gobolka laxaj ee waddanka yemen waana saldhiggii ugu weynaa ee ay beegsadaan kooxaha xuutiyiinta ilwareedyo caafimaad oo ku sugan isbitaalka ibnu khalduun ee gobolka laxaj ayaa xaqiijiyey in weerarka kadib loo keenay toddoba ka mid ah askartii lagu dilay iyo konton kale oo dhaawacyo ah dhanka kale isbahaysiga carabeed ee ay hogaaminaysa dowladda sacuudiga ayaa sheegay inay dhulka soo dhigeen diyaarad daroon ah oo ay leeyihiin kooxaha xuutiyiinta waxa ay sheegeen in diyaaraddan ay ku howlaneyd in weerar xagga cerka ah ay ka fuliso deegaan dhaca koonfurta sacuudiga hase yeeshee ay ka hortageen islamarkaana ay dhulka soo dhigeen waddanka yemen ayaa waxaa ka socda dagaallo xoogan oo u dhexeeya xukuumadda yemen oo taageero ka helaysa isbahaysiga carbeed iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta oo iyana garab ka helaya xukuumadda shiicada ah ee iiraan wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku dhan yihiin
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaan intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا وأنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي